asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu howlaha farada badan isugu keenno kuwaasoo dhinacyo badan u dhaca xubintuna sideedaba kolba wax hor leh ayay ku tusaysaa ama tilmaan cajiiba ayay meel kuugu aadinaysaa tilmaantaasoo u dhici karta noocyo fara badan tilmaanteennan maantana waa mid ku saabsan nolosha iyo qaybaheeda kala duwan iyo dadka marxaladihii soo kala maray siyaalihii hadday noqon lahayd kuwii laysku siray sheekooyinkii laysku soo qaatay kuwii maaragtay nacfiga laysku dhaafiyey kuwii wax lagu kala boobay iyo kuwii maaragtay xigmadaysnaa ee ujeedooyinka farada badan lahaa marka waxaa jirtay laba nin ayaa heer soo martiyey labada nin ee heerka soo martiyey waxay ahaayeen laba nin oo haddii eebba idmahayo midba uu meel ka yimid laba nin oo aan horay isu aqooninna waa ay ahaayeen heerkaa wuxuu u keenay in yaroo nacfi ah wuxuu waa marti ma og tahay martiduna dee markii horeba wax la kala reebo oo nacfi ahoo weyn carrada ma oolin marka waxay u keeneen xoogaa yaroo nacfi ah oo balla yidhi bal wadnaha ha ku saydhaan ama dhunquluulyo ha ka dhigtaan markii xoogaagii yaraa nacfiga ahaa loo keenay ayaa labadii nin mid ka mid ah wuxuu ahaa xoogaa yare gaaggaale ama hadalka wuu shishigi jiray ka kalena nin caadiya ayuu ahaa oo hadalkiisu aad u fara badan yahay markaasuu kii gaaggaalaha ah wuxuu ku yidhi kii kale wareedhe horta waxaan ku weydiiyey aabbaha ma dhintay mise wuu nool yahay cuntad baa lasoo dhigay moogta wuu siri rabaa markaasuu yidhi aabbahay ahaa wuu dhintay kanuu marka gacantiibuu cuntadii la galayba waa cunahayaa moogtahay markaasuu yidhi maxaa dilay kii marka markuu layidhi aabbaha ma dhintay mise wuu noolyahay uu yidhi wuu dhintay ee layidhi maxaa dilay aabbaha oo sababsaday hadalkii baa ku dhegay buu bilaabay moogtahay wuxuu iloobay in in yaroo dhunquluulyo ah ama jiscin ah ama raashin ah loo soo wada dhigay labadooda oo la rabay inay nacfistaan ayuu hilmaamay markaasaa gaagaalanimadiina yay kusii dhegtay markaasuu wuxuu gocday wixii aabbihii dilay oo laga yaabo inay dekano soomaaliyeedoo hore oo dekano is-eryadkii ilaa iyo maanta ina wereeriyey qayb ka mida ahaa ayuu gocday markaasuu intii uu la duconhayo kii wixiina ka dhigay mar dambe ayuu soo jeestay markaasuu yidhi adiga aabbaha haddii eebba idmahayo maxaa dilay markaasuu yidhi maxaa dilay ahaa wax kastoo dilayba waa uu dhintay buu yidhi wax maaragtay hadda wanaagaho uu la dhintayna ma jirto waa uu dhintay buu yidhi wax ma dhaafe habaar buu ugu daray moogtahay waa uu dhintay wax ma dhaafe iyo raashinkii oo uu ka faraxasho ayuu isku daray kiiyuna intaa u aabbihii ka sheekaynaya uu lahaa jidkaa loo galay waa la gaaday ma uusan dareensanaynba in la leeyahay raashinka ha ka sii jeesto saas ayaa odaygaas lagu derderay waana sheekooyinkii dadka maaragtay cajiibka ahee farsamooyinka lagu gaadi karo mid ka mid ah lagu gaaday marka intii uu doconhayey ayaa raashinkii laga dhammaystay waana qayb ka mida sirta nolosha mahmaahda maantaan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta iidamka eebe waxaa la yidhi qof gu kaa weyn gubaas kaa weyn